gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada afmadow mudane cabdiraxmaan macalin cali ayaa dhagax dhigay dugsiga hoose dhexe ee gabdhaha degmada afmadow dhismaha dugsiga waxaa hirgelinaysa wasaaradda waxbarashada hidahiya tacliinta sare ee maamulka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda keeb waxaa farxad weyn maanta noo ah degmada afmadow oo yeelatay maanta waxaan dhagax dhignay maan ka wada halkan waxaan dhagax dhignay iskuulkii ugu horreeyey ee abid laga sameeyo iskuul gabdho ay dhigtaan keligood ayaa maanta halkan ka dhagax dhignay dhulkaasna wasaaradda waxbarashada waxaana dhulkana siiyey dad reer afmadow ah ayaa na siiyey oo waalidiintooda dhinteen meeshan waxaan uga ducaynaynaa waalidiintii dhimatay allah u naxariistaan leenahay ajir iyo masxaanana allah ka siiyo waxaan kaloo meeshan aan dadweynaha afmadow ka codsanayaa waxaa kaloo noo yaalla isbitaal weyn oo loo oo wasaaradda bisha cas ay rabto inay halkan ka dhisto dhul intaa in la eg dad bixiyana waa u baahan lahay oo reer afmadow ah taa waxaan kaloo u baahan lahay iskuul kale oo xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha labadaba lagu baranayo waxbarashada xanaanada xoolaha ah iyo beeraha labadaba ayagana iskuulkaasna waa loo baahan yahay waxaan u baahan lahay marka reer afmadow oon u sheegayaa dhul baan u baahan lahay dugsigan cusub ayaa la filayaa inuu wax ka bedelo xaaladda waxbarasho ee gabdhaha ku nool deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose